barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axada toddobiyo labaatanka bisha oktoobar sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu haatan waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhka duhurnimo washingtonna waa lixdii iyo barhkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
qodobada aad barnaamijkeenna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay hal abuur dhallinyaro ah oo isku darsaday curinta laxamaynta iyo kulluqaynta heesaha soomaaliga
waayahay nuurow intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya wararkii caalamka oo aan dhegeystayaashana usoo gudbin doono ilawareedyo ka yimid dalka ciraaq iyo suuriya iyo weliba iiraan ayaa maanta oo axada sheegay in la aaminsan yahay in hogaamiyihii ururka dowladda islaamka waxaa loogu yeedha daacish abubakar albakhdadi lagu dilay howlgeel military oo uu maraykanku fuliyey oo ka dhacay dalka suuriya waxaana la filayaa in madaxweynaha maraykanka donald trump u dhowaan jeediyo hadal uu arrintaasi ugu talagalay sarkaal maraykan oo magaciisa la qariyey ayaa wakaaladda wararkii reuters u sheegay in bakhdadi lagu bartilmaameedsaday howlgal xilli habeena dhacay hase yeeshee ma aanu xaqiijin in weerarkaasi uu guulaystay iyo in kale hogaamiyaha mid ka mid a kooxaha hubaysan ee fadhigoodu yahay idlib oo ku taalla waqooyi galbeed suuriya ayaa sheegay in la rumaysan yahay in hogaamiyihii daacish lagu khaarajiyey weerar la qaaday habeen barhkii weerarkaasi waxaa ka qayb qaatay dayuuradaha helikobterka iyo kuwa dagaalka waxaana lagu qaaday tuulada la yidhaahdo barisha oo ku dhow sohdinta suuriya iyo turkiga ay wadaagaan duulaanka cirka waxaa barbar socday iska horimaad dhinaca dhulka ah tv-ga dowladda ciraaq ayaa maanta sheegay inuu baahin doono muuqaalo laga duubay weerarka la aaminsan yahay in albakhdadi lagu dilay dalka suuriya tv-ga ciraaq oo soo xiganaya khabiir arrimaha kooxaha argagixisada ayaa sheegay in sirdoonka ciraaq uu kaalin ka geystay jaangoynta goobta oo albakhdadi ku sugnaa laba ilowareed oo ciraaq ah iyo laba sarkaal oo iiraan u dhashay ayaa sheegay in dilka hogaamiyaha ururka daacish lagu xaqiijiyey gudaha suuriya sarkaal iiraan u dhashay ayaa sheegay in mas-uuliyiinta suuriya oo xog sugan haya ay iiraan soo gaadhsiiyeen warka la xidhiidha dilka albakhdadi
boqolaal dibadbaxayaal cariisan ayaa hadda ku sugan fagaaraha taxriir ee magaalada baqdaad xilli laga cabsi qabo in mar kale ay dhacaan rabshado sababa dhimasho iyo dhaawac wariyayaasha ayaa kusoo warramaya in dad badan ay kusoo biirayaan banaanbaxyada waxaana tirada hadda ka qaybgelaysa ay iska indha tireen ciidamada booliiska oo adeegsanaya sunta dadka ka ilmaysiisa banaanbaxayaasha ayaa wacad ku maray in ay tirtiri doonaan musuq maasuqa ka jira ciraaq islamarkaana ay ridi doonaan xukuumadda tani intii uu bilowday wejiga labaad ee banaanbaxa ciraaq khamiistii hore waxaa dhintay in ka badan lixdan qof halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan waa tahay dhegeystayaal warkaasi waxaad kala socoteen v o a washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waataa dhegeystayaal waxay ahayd cilad dhinaca farsamada haatan kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waad dhegeysataan maalin walba oo axad ah xiliyadan oo kale
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka waxaa marti igu ah cosob axmed oo iyadu aad uga shaqaysa dhanka buraanburka hablaha ee dhaqanka soomaalida qaybta ka ah iyo carab cabdulaahi carab dhaanta oo isaguna qaybta dhaantada qaabilsan labadooda waxay ka mid yihiin dadka fanka ka shaqeeya ee halkan toddobaadka dhaqanka soomaalida magaalada nairobi kusoo bandhigaya halabuurada kala duwan ee dhinaca buraamburka iyo dhaqanka iyo sidoo kale ka hadlaya sidii loo horumarin lahaa dhaqanka iyo afka soomaalida kusoo dhawow cosob v o a barnaamijka hibada iyo halabuurka waan u mahad celinaya v o a meel walba aad joogtaan waxaan leeyahay soo dhowaada waa idaacad aad iyo aad u wanaagsan waxaan leenahay de annagu maanta waa maalinkeenii waa maalinkii waa ujeedaa soomaalidii hidiya dhaqankii waa maalinka kaljarkii soomaalida meel walbay adduunka ka joogaan horta soomaaliya waxaan leeyahay ha noolaato waan u hambalyaynahayaa soomaalida qaas ahaan maanta v o a ayaa maarata halkaas waxay nooga haysaa shaqo wanaagsan waad arkaysaa sidaan u wadno hawsha iyo maujeedaa baraamburka iyo sacabka iyo mashcarada iyo sida dhaantadiiba wiilashii tumahayaan anaga baraamburkiimaantabayna kuwa heesihii kuwa waad ujeedaa waxay wadaan haamihii iyo dhiilihii iyo caqaladii iyo waxaweye shaqadu maanta aad bay u ballaaran tahay marka cosob oo kale buraamburka aad loogu yaqaanay maxaad halkan ku soo bandhigteen maanta oo buraamburkii xiise gaara wata baraamburkii maanta dee baraambur soomaali baan qiro gelinayna ha soomaaliyay timidowdo masuula noqo soomaaliyay timidowdo masuula noqo dunudii nala yaabtay soomaaliyay isda'a daciif baan nahayee soomaaliyay isda'a daranta iyo hawdka iyo meesha daranta ba'dan wardaaqi kari waaya geli dareeri je'eray dadnimo lagu faana duji bayuu leeyihiin dadaan kala maarminoo aan dad lala siina masana isku diinahoo isku diirahaynuna ahay allaha darajeeya meeshay dunteennu taal baan nahayoo sumadeennu wa iska ga'aar soomaali baan nahayoo sumadeennu wa iska ga'aar calanka shanta geesle haygaaru leeyihiin waa dadkii lixdankii ku geeraray gobanimada kuwii midkaasiibay keena saaray ahay sokeeyiya waxaynu nahay seediiya wala'aal anoon kala saarin soomaali gees walba aba annagaraadkayga gabay baanu tirinaya gartay gooyaan gadaallooma eegi ji'rin calanka soomaaliyeedow cirshiga ka nu'ur cirkaad u eg tahayee rabbiyow laga cabsa'do kuwii ku caawimi lahaa kama
caajisan
waxa weeye dee haddii aan maantay waad arkaysaa qof walba hidiya dhaqan buu leeyahay adduunka jooga kuwa waxay la imaanayaan inay lo cabudaan kuwa waxay la imaanayaan geedaha annagu waxaan la imaanaynaa hal abuurkii iyo maaragtay wax wanaagsan oo haddana diinteennii ku salaysan si aad iyo aad marta qofkii markay wixii aan tirino wuu farxayaa nin iyo naagba way sacbinahayaan wa arkaysa maantaasoo tiyaatarka maada jiro say u arkaysa marka xataa wiilasha waa noo sacbiyeen dumarkii iska daayeen qayradii baa qaaday waan kugu soo noqonaya waxaan siinayaa carab axmed kusoo dhawow barnaamijka hibada iyo halabuurka waa ku dhawaa barnaamijka hibada iyo halabuurka
qaybtee idinku haydeen qaybta dhaantada hidaha iyo dhaqanka sida buuxadoo kale dhaantada sida jaandheertoo kale walasaqaa la soo bandhigaya dabaala la soo bandhigaya qoobdheer dhaantad laa jirto la ciyaaro marka hiday dhaqankan soo bandhigna anagu v o ana aad baan u mahad celinaa ilaa yaraanteeda soo dhegeysan jiray oo idaacad aad aan u dhegeysto aan ku xidhna marka anagu qaybta hiday dhaqankan si fiican u qabanaa maxaa ka mid a dhaantooyinka halabuurka halkan ku soo bandhigteen haddii aad noogu dhufato sidii cusub oo kale waxaa ka mid a hablaha hidaqiima loogaadhe hibaaqe hankooda loo boogayo kismaayaana wow han weynahay hablaha ree jabuuti waan lahayo quruxda qoraxayna waan ka helo oo may faan hanaangob weeyaani dhar alla dumarkeenna looga helo oo horseed ka wanaaga weeyaane oo dhammaan hambalyaanu leenahay
marka waa ammaan dumarkii waa la ammaan dumarka hablaha soomaaliya meel walbay meel walbay ka joogaan aan ku ammaanayno waa meel walba dii waa gobol walba waan ku ammaanaynaa wakaa waa hidii dhaqankii maanta meesha aad bay qurux badan tahay dhaantida waa la ciyaarayaa jaandheerta waa la ciyaarayaa baraamburkii dii waa ka Way. Eh, cosabey marka laydin ammaanayo kale ama dumarka la ammaanayo maxaa dareentaan wallaahi waxaan dareemaa qiiro aad u wanaagsan dumarku maxay dareemaan guud ahaan dumarku aad bayba ammaanta u jecel yihiinoo waxay jecel yihiin in la ammaano dumarka lagu ammaano gaar haa dumar waxaa la noolaan karaa ninkii ammaana haa weligaa waa la noolaanaysa haddaa ammaantid ayaa mayade dumarku si kasta waxa iyagu waxay jecel yihiin in la ammaano laakiin ragga waa ku yarayaan taas dood baa ka taagan marka tusaaleahaan hadda buraamburka markaad tumaysaan oo kale ragga ma lagu ammaanaa ama waa la ammaanaa inkastoo lagu qootoqooteeyo xoogaa maaragtay dumarka ammaanta iska jecelo maanta dhan maaragta waxay rabaan hiblaayo adaa wanaagsan haa adinkana marka waxaan kula talinayaa dumarka inaa ammaantaa marka een, eh, tusaale ahaan hadda marka sidaan loo soo bandhigayo dhaqankii oo kaleeto maxay dadku ka faa'iidayaan oo dhaqankii laga hadlaayo soomaalida kenya gaar ahaan nairobi oo kaleeto waxay ka faa'iidahayaan dee dadka waddankan ku dhashay ma garanahayaan dhaqankii soomaalida waa la yaabahayaan waxaa dhacda inay la yaabaan macawisihii go'yaashii boorsooyinkii aqalladii oo dhisan raradii dhiilihii een, xoolaha hadday arkaan xataa inay ka baqaan marka dhaqankan een, dadkan dhaqankan garamahayaan oo dhaqankan in markii maalinkii la keeno aad bay u faraxsan yihiin oo dad waxaaba u moodaaba adduunyo kale in la keenay Ha, dee annagu kabaha kabaan samaysanaa kuulo aan leenahay lagu een, lagu labisto boorsooyin baan leenahay een, waxaan leenahay fardihii oo la raaco waxaan leenahay geelii waxaan leenahay arigii hadda maanta oo dhan haddaad maanta hiligaam iyo waslan iyo socoto islii iyo ri xataa arki maysa ari carbeed oo rabaayada wax kale iska daay ma joogto maxay dadka marka dhaqan ka garanayaan dhil iyo waxay arkaan iyo balkab iyo karin iyo iskada iyo aqal iyo ma jirto
marka een, eh, carabow marka sidaan oo kale hadda dhaantada aad eh, halkan ku soo bandhigaysaan halabuurkiina ma s- ma- s- miyaa la soo qoraa oo kadib baa la soo bandhigaa miyaa la soo xifdiyaa sidee loo sameeya Een, horta dhaantadu een, laba waa mid Een, mid waa nin asaga yani dhaantadeedii ku abuuranta uu samaysta midhihii laxankii iyo erayadii wuxuu isku aadistaa saa kusoo saaray dii dhaqankii midna waa nin uu abaanta ugu darsaday erayashii midhihii laxanka usoo sameeyo kabacdina dee codkiisa bulshada kusii gaadhsiiya Een, anigu waxaan ahay een, laxamiiste Een, laakiin midhaha inta badan waa lay sameeyaa Een, sida muusigoo kale haynago ay tumo Een, muusigyo badan lay tumaa soo saaraa dii dhaqanka okay.
marka een, muddo inteen leeg ayaad soo waday halabuurkan Ee, waxaa ku jira muddo adiga shan sanaan ku jira Ee, tuusan adiga daatinkii baan bilaabay Ee, ilaa haddana waan wadaa aad baan ugu ugu faraxsanay dii dhaqanka Een, bulshadaadu ama ka maqnow ama ku mu- ka muuq labadaasaa la yidhi ma jiraan caqabado aad mararka qaar la kulmi- Ee, waxaa way jirtaa ee, caqabado badan baa iska jirto ee, fan markaa soo gelayso dee caqabado waxaa jira dhanka faamil dhan ehel iyo dhan walbaba hoos dee waxaas aad u gubtana waa inaad adkaysigeeda u yeelato oo dee waxaad soo saaraysa wax maaha yani ee, bulshada wax u qabanaya wey oo hidii dhaqanka aad baraysaa dad waxaa jira xitoo kale meeshan imaanaya oona garanayni xitoo kale fandhaal ma garanayaan xeera ma garanayaan ee, ma garanayaan dhiishi ee, ma garanayaan gaawihii Ee, gaawi hadda u dhigtay waxay ku dhahaan wax maxaa lagu cabaa marka waa gaawi dhigka lagu nisaacanaa geel looga maaraya sideed oga dhaadhicisaan dadka Een, waa u sharxanaa waa u sharxanaa waan fahansiinaa xarun baan leenahay way noogu imaadaan waan barnaa qaabka dhaqanka hidii dhaqanka qofkii een, u baahan inaan ka caawinana halkaas noogu imaan karaa oka Een, cosabe dhanka caqabadaha dhankiina buraamburka maxaa caqabadaha Een, waxaa weeye horta wax walbo adduunka markaad bilaabaysa dhibaad kala kulmaysaa alxamdulilaah anagu markaan sh- aan soo galhaya hawshan labadii kun iyo lixdii baan soo galay dee alxamdulilaah dumarka aan u shaqeeyo waan isjecelnahay way isiboodgareen anna waa isiboodgareeya Een, dee waxaa weeye wax walbo soo galaysa adduunkaana mar, mar kasta caqabada aad la kulanta see uga tallaabsataa waa inaad taraa inaad dib u noqota maaha haa qac nooga sii buraamburka markaad dhanka ammaanta oo kale jeedinaysaan Een, markaad ammaanta she- jeedinaysooo kale waxaad leedahay een, sacdiyo geni ehay gabdhuhu hugaadaha ahaga male gobaataxay sharaaf la garyaha qaankiiba ahaa ku dhalay goglaha loo fidiyo geela lagu baxshaa dadan kalaga habsano hownka garaasha dheer ayaa gobaaday ku dhalahayood kuga hafamtahay gugagugisana loo howilya gabar ku sii marka dad ajanabi ah ayaa halkan imaaday oo ka qaybgelaya toddobaadka dhaqanka soomaalida idinkuna hibadiinna iyo halabuurkiina ad ku soo bandhigaysaan dadkaasoo kale hadday rabaan inay idin fahmaan ama idinla hadlaan sidee waa sidee dadka haddayna la hadlayaan markaan dhahno caddaan iyo madow aday kuu cayaarayaan calanka afrika oo dhacaadaan la marinhayaa anna cayaartooda arladan ka curinhayaa marka dee aminaan ingiliish dhahno maanta waa kaljarkeennii waynala sacbinhayaan oo waa faraxsan yihiin caddaankaas unbay fahmayaan laakiin u malayma wax kale inay ka garanayaan weli ma u gudubteen muraamurka inaad luuqadaha kale u samaysaan oo ku qaadaan maya dee soomaaliya annaga soomaali baan nahay luuqadaha kale inaan saarno ma rabno ayaguba ma rabaan inay ingiliishkooda annaga nuugu heesaan
waaya carabow dhaantooyinka kale maxaa ka mid aad samaysay waxaa ka mid a dhaantalida dhal quraysh
maxay ka hadlaysaata waxay ka hadlaysaa gabar bay ka hadlaysaa waxaa la yidhaahdaa qarawiyo qarawiyo anaad qandhaygu dishay aan qorshayne aan qorshayne arooskeenna dhinaca qabo qarawiyo qarawiyo anaad qandhaygu dishay aan qorshayne aan qorshayne arooskeenna dhinaca qabo
marka maxay iyay ka hadlaysay dhaantada ma aday ka hadlaysay ma dad qof kale ka hadlaysay saa een gabar hadda ka hor aan wada sheekaysan jirnay xiriir wada lahayn waqti badanna soo wada yani soo wada soconay baa waxaa dhacday inay yani dee waqtigii maalinta aan la lahayn iyo wixii laysdaba maro marka dee yani sidii aan isku diyaarinay aan rabnay orooska inaan dee wax walba isla qaban ma noqon marka dhaantadu waa sidaas waxbaa isbedelay marka aa waa isbedelay marka adigu xagaad ku Dadka ila qaban lahayd waa la qabato waa fiicnaan lahayd way fiicnaan lahayd inaad dee wax walba yani si loo baahna ay noqoto marka een, dhaantooyinka markaad samaynaysaan kuwa jaceylka kuwa kale ammaanta marka maxaad sideed ku salaysaan maxaad ku salaysaan Ee, waxaan ku salaynaa ee, dhaantada ammaanta ee, dee waa waxay ka hadlaysaan dumar dumarkao kale sida dee gabadha quruxdeeda ee, dheerarkeeda qotonkeeda jooggeeda iyo dee qaabilideeda Xaaladda markaad taagan.
xaaladda markaad taagan qofka aad wejihiisa ka arkaysa iyo aad ka dheehan karto Ee, sida dhaantada gobollada kale waa sameynaa sida gobollada ku ammaano oo kale ee, baalad weeye eynafgoho iyo baareeyayaada una baareey una baareeyadahan barya ka raadiya banka weyne ee jegjeega buladareeyada barqama alagtiisana ka baafiya waa sameynaa dhaatooyinka gobollada ee waxaa kaloo sameynaa dhaatooyinka jacaylka iyo wax walba adiga dhaqan ku saabsan waan sameynaa marka intaad ku baratay adiga mxeen, hibadan iyo halabuurkan Een, anigu dee hibidii haldhaqmuurka meeshii ee, loogu talagalay oo ahayd baan ka soo jeedaa Ee, waxaan ka soo jeedaa go- een, gobolka yani een, afdheer dabcan hibadu waa wuxuu eebba bixiyo laakiin halabuur laakiin hal abuurka iyo waxaas waxaan ka waxaan ka bartaan waxaan ahaa kooxdii hore ee qarindhudan ka dhaatayn jirtay cagti ka baran jirtay markii dambena isku bedesho inay fanaan noqoto jigjigaad ku baratay jigjiga haa jigjigaan ku bartay haddana dee way is hordagashay inaan fanaan noqdo oo dee bulshadii aan qanciyo hor istaago maslaxiidan aan kusoo biyo waayahay cosabay een, waxaanu kusii siqaynaa gebagabadii barnaamijkeenna waxaa sidoo kale looga hadlayaa toddobaadkan dhaqanka looga hadlayaa dhibaatooyinka uu wajahayo dhaqanka soomaalida iyo sida wax looga qaban karo sida loo horumarin karo afka soomaaliga maxaad isleedahay een, dhibaatooyinka la sheegaya in waayadan dambe uu wajahayo dhaqanka soomaalida in looga gudbi karo oo dhaqankii lagu wanaajin karo oo sare loogu qaadi karo Een, alxamdulilah horta ilaahay baa mahadda iskale waxaa dhaqanka soomaalida lagu horumari karaa hooyadii oo ilmaheedii ku ababisa inay afka soomaaliga kula hadasho oon ilmihii ingiliish iyo sawaaxili iyo- iyo maaragtay een, waxaan ku noolay darmaag iyo swiidhish iyo aan ku hadlaa ii sheeg wadanka markaas aan joogo dhaalishkii aan ku hadlaynaa ilmihii saasaa dullaysay hooyadii waxay rabtaa inay ilmihii ingiliish kula hadasho meesha ay kula nooshahay afka looga hadlay ku hadasho waxay dan iyada ugu jirtaa waa qof soomaaliya calan bay leedahay ciid bay leedahay inkastoo dalkeenna muddo uu burbursanaa mar walba ciiddaadu waa hodan hadalkaaga ayaa sharaf ku leedahay oo dad ku tah dad hadalkaaga ka tegta qaymo ma lihin qaymuhu waa wanaaggaaga adugu aad samaysatid oo dhaqankaaga dadkaagii aadan dhaqankaaga ka tegin oo dad dhaqan aadan lahayn aadan maanta u tagtid ingiliish baan ku hadlaa adigu ingiliishka shaqo kuma lihin haddaad dhulkaaga ku soo noqotidna qofaa kula hadlaysa lama arko haddaad rabtaa de weligaa inaad masqulaha een, maraykan iyo yurub dhaqdidna halkaasaad ku baaba'aysaa haa Een, eh, dhanka mihinadda sidaad u shaqaysaan oo kale een, ma soomaalida oo keliya ayaad ku ammaantaan ama u buraanburtaan mise dadkan ajanabiga kaleete ee magaalada nairobi ku nool oo kaleetana waad la shaqaysataa
Een, haddii maalin markaas ayagu dee qaar baa waxay ku leeyihiin waxaan rabnaaba cayaartaas inaad noo tuntaan ee iyagu say ku fahmaa iyagay u taallaa annagu laakiin intaan magacdii markaas ka qornaan baan u qaadaynaa afkeennii baan ugu qaadaynaa ha anigu dee afkaan ku baraamuro waa afkaygii haa ama qaado ama yal weeye afkaan anaa iska leh afkaan aan ku- aan kuugu baraamburahayaa iga dhegayso haa Een, een, carabow marka dhaantada aad tubaysaan waxaa jira dhallinyaro iyo hablo kale ee wilal iyo gabdhaba leh oo iyaguna ciyaara dhaantada soo bandhiga maxaa la yidhahdaa sidaasoo kale markay u ciyaarayaan Ee, waxaa la yidhaahdaa een, waa wil- wiilashayga gabdhaha cagta tuma dhaantada tuma weeye marka haddii meesha haddii yaani aad maslaxiiddii keligaa soo istaagto waa inaa heshaa dad dhaanta kuu tumo oo cagti tuma oo dee kula fahmaya baashan kula qaraacayo mafahant marka dadkaasna insha allah waan haystaa een, maantana u jeeda waan iga soo bandhigay haddana waan sugayaa inaan bulshada qanciyo oo waxyaala badan insha allah iga filan doona inaan soo saaro maalan cagta in jaanta la qaado Jaanta.
sidee loo bartaa Ee, waxaa loo bartaa inaad yaani qof yaqaan aad ka barato dee wixii haddaadan ku aqaanin waa inuu qof yaqaano ku tuso marka wixii inaad isku daydo inaad barato inaad waqti badan waqti aad gelisana aad u muhiim u tahay waaso wixii haddaad laba maalmood tagto laba maalmood waxba lagu baran karo mafahant marka waa inaad samaysaa waa inaad meeshii aad xarun tagtaa aad barataa cagta sida u baratay hidaha dhaqankaada waa waxaad ku faanayso haddaad maanta hidii dhaqan iyo aadan lahayn meel yaan maskaba lagugu soo hagaago dee qof bulshadaas mujtamaca ka tirsan matid marka waxaad ku ahaanaysaa iyo sharaf ku yeelanaysaa inaad afkaada hooyo iyo dii dhaqankaada aad gacantaada midib ku haysto Een, dhaantadii ugu dambaysay aad noogu dhufan lahayd
waxaan ugu dhufanayaa dhaanta leedahay xabse qaali dumar ee waxaan u sameeyey gabar aan aad u salaamaya halkan een, oo aad yani igu dhow oo dee yar saaxiibkeeda een, aroos uu la galay marka waxaa la yidhahdaa xabse qaali dum xawral ceente xaragiyo wanaag xubin baaduke mid xishood laho habla laga xushiyo oo xataay xabsooy cididada wadna marka waad ku shaqaysataan oo mihnad ba idin tahay haa waa ku shaqaysanaa waan hidii waan soo bandhignaa hoostee nin walba baasho nin walba dukaan buley anigu dukaankaanada inoo tahay marka waanu ku xamaalnaa wax badanna bulshada waynaga faa'iidaan oo ku kaawala waayahay gabagabadii cusub maxaad ku soo gabagabaynaysaa waxaan ku soo gabangabeynahayaa een, qof walba oo soomaaliya horta meesha uu ku nool yahay aan ku salaamahayaa waxaan leeyahay dadka een, ka shaqeeya fanka iyo suudaanta hadday dhaantada tumaan hadday hobolada yihiin hadday eh, sida saxafiyiintaoo kaleba dadkanoo kale ay u shaqeeyaan idinkuna soo dhowaada waxaan idin leeyahay kuwii jiroo jooga noqda Een, ilaahay mahadis ilaahay baa maanta halkaa isugu kaaya keenay mahad saasay u sugnaataa walan waxaan leenahay dee soomaaliya meelay joogta ha noolaato waayahay gabagabadii maxaad ku soo gabagabaynaysaa Ee, waxaan ku- waxaan ku soo gabagabeynayaa v o a waa salaama meel walbay joogaan meel walbay xarun ku leeyihiin ah, sharaf iyo cize iyo bulshada ugu adeegaan aad baan u salaamayaa Een, waxaan joognaa maanta maanta hidii dhaqanka way mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen cosob iyo carab oo igala qayb gelaya barnaamijka hibada iyo halabuurka ee v o a tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamida waxaan idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal barnaamijkaasi waxaa nala socodsiinayay khadar maxamuud xareed waxaana naga xusuusin ah in barnaamijkaasi uu horey uga baxay idaacadda v o a haatanna wararkii ciyaaraha waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub ayaa la ciyaaray haddii aan ku horumarno horyaalka talyaaniga kooxda hogaaminaysa horyaalka ee le- ee juventus ayaa bareejo lagu qabtay oo hal iyo hal barbara ah iyo waxay la galeen kooxda kale ee leca waxaana juventus ciyaartan ay u ahayd mid adag laakiin kooxdii ku soo xigtay ee inter milan ayaan ka faa'iidaysanin barbarihii ay gashay kooxda yuventus waxaana inter milan sidoo kale ay barbaro laba iyo laba ah la gashay kooxda parma ee isla dalka talyaaniga seere-eega dalka talyaaniga ayaa waxaa isku dheggan labada kooxood ee juventus iyo inter milan inkastoo inter milan ay fursad iska lumisay kulamada kale ee dhacay ayaa waxaa ka mid ah kooxda janowa ayaa waxa ay saddex gool iyo gool uga badisay kooxda brechia waxaana ciyaartan ay ahayd mid adag inkastoo ay markaasi labada kooxoodba soo bandhigeen ciyaar aad markaasi loogu loo jeclaystay dhinaca iyo horyaalka sbainna ee la liigana kulamadii dhacay waxaa ka mid ah kooxda laganes ayaa waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda real malorka kooxda kale ee Vi- real valladolidna waxa ay labiyo eber uga badisay kooxda eber atlantico madridna waxa ay laba iyo eber uga badisay kooxda atlantico bilbaw horyaalka ingiriiskana kooxda manchester city ayaa waxa ay saddex iyo eber uga badisay kooxda astonvilla manchester city ayaa guul ay ku raaxaysatay ama awood ay muujisay ka gaartay kooxda dhowaan uun heerka hoose ka soo dallaacday ee astonvilla waxaana kulankaasi uu ku soo dhammaaday barbaro kulanka kale ee kooxda dhex maray kooxaha braton haf albion iyo evertonna saddex iyo labo braton ayaa ku badisay oo everton ayaa guuldarro la baday watford waxa ay barbaro eberi eber ah la gashay kooxda barnmouth westham unitedna waxa ay barbaro hal iyo hal ah la gashay kooxda sheffield united laakiin kooxda chelsea ayaa guul gaartay oo laacibkeeda christan bolesig ayaa markii ugu horraysay taariikhdiisa dhaliyay goolasha loo yaqaano hatriga banley ayay afar iyo laba uga badiyeen waxaana chelsea markan ay u muuqataa koox ku soo laabatay waddadii guusha dhegaystayaal wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay samakabo inala socodsiinaya wararkii ciyaaraha haatan kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay codadka cawaale aadan iyo misxiis
afar baan kugu doortay oridayda oridayda ilayn waa mahuraane caqligan kugu doortay ilayn waa mahuraane caqligan kugu doortay asluub waa diinta badhkeede eribtaan kugu doortay afar baan kugu doortay oridayda oridayda ilayn waa mahuraane caqligan kugu doortay ilayn waa mahuraane caqligan kugu doortay asluub waa diinta badhkeede eribtaan kugu doortay sidaad ii garab joogteed ikabtaan kugu doortay sidaad ii garab joogteed ikabtaan kugu doortay oridayda oridayda sidaad ii garab joogteed ikabtaan kugu doortay sidaad ii garab joogteed ikabtaan kugu doortay oridayda oridayda
aynigaraga jooga adigaa u horeeya isiraan garanayo abtirkan kugu raacay isiraan garanayo abtirkan kugu raacay
ummad weeyi dadkeennu inba meel ku aroorte isir aan garanaayo abtirkan kugu doortay isir aan garanaayo abtirkan kugu doortay
heestaas ay ku wada luqaynayeen cawaale aadan iyo xiis ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca isboortigana waxaa inala socodsiiyey cabdulqaadir samakaab tan iyo kulan damba dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo odhaxdaada macaane aadaman kugu raacay kartii eebba ku siiyo aqoontan kugu raacay afar baan kugu raacay aadaman kugu raaca